barnaamijka dhallinyarada maanta
waanu wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis bisha februarina waa laba sanadkuna waa laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaana idaacaddeenna barnaamijka dhallinyarada maanta si wadajir halkeeda kaga soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandure iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynona waxaa ka mida marka la joogo dhulka soomaalida inta badan adeegga subaxnimo ee cunto raadinta waxaa caan ku ah haweenka hase ahaatee haatan waxaa hargeysa dhallinyaro ay ka furtay goob loo qorsheeyey in ragga iyo haweenkuba ay adeegga cuntada ka iibin karaan adeegga lama wada lahaa waxay dumarku runtii iyo iyo iyo hablaha guryaha ka shaqeeya loo daayay inay hilibka soo adeegaan laakiin maanta waxaan suuro gelinaynaa in madaxda iyo ganacsatada iyo dhallinyaradu iyagoo baabuurtooda wata ay dukaamada nadiifta sida subermarketkaba ay ugu adeegtaan ay hilibka kasii qaadan karaan hore insha allahu islaantii biyii sii karinaysa ay gurigii ugu tegi doonaan waxaa kaloon idin haynaa dhallinyaro ku nool magaalada boorama oo maalmaha toddobaadka dhammaadkiisa ay u baxaa dhulka miyiga iyaga oo socod jimicsiga iyo safar waayo aragnimo ahba ku soo qaata anagu waxaan ahaa ninkii labaad ee maxamed daawud la bilaabay socodka muddo toddoba bilood oo markaan labadeedu wadnay ayaa ciidanku soo biiray runtii rag badan oo balwad lahaa oo qayli jira baan kaga soo saarnay oo anigu aan ka mid ahaa
sidoo kale dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka madhnayn
qodobo kala duwan ayaad uga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka hores ku soo dhowaada warkii dunida
la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha maraykanka ayaa cambaareeyey tijaabada gantaallada ay samaysay iiraan waxaana la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweyne trump uu sheegay in tallaabadaas ay tahraan ku dhaqaaqday inay hirg inay halis gelinayso heshiiskii hubka nukliyarka ee la wada gaadhay sannadkii labada kun iyo shan iyo tobanka kaas oo ay qayb ka ahaayeen maraykanka iyo quwado kale jananka howlgabka ah ee michael filin ayaa oo ah la taliyaha amniga ayaa intaasi raaciyey in tallaabadani qayb ka tahay dhacdooyin xidhiidh ah oo iiraan ay hanjabaad ugu muujinayso maraykanka iyo xulafadiisa gobolka
xalay waxaa la dhaariyey rex tillerson xogayaha cusub ee arrimaha dibadda ee maraykanka kadib markii shalayto ay ansixiyeen golaha sanadka ee maraykanka madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa dhaariyey xogeyaha arrimaha dibadda dhaartaasna waxay ka dhacday xafiiska madaxweynaha waxaana goobjoog ka ahaa madaxweynaha tillerson ayaa hadal mahadcelina jeediyey isaga oo sheegay in ay tahay fursad wanaagsan oo la siiyey wuxuuna ballan qaaday in uu danaha dadka maraykanka uu ka shaqayn doono
duur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan inta badan marka la joogo ibraahimow dhulka soomaalida aroorta hore ama subaxda hore haweenku way ka lahaan waxayna aadaan adeega iyagaa suuqa soo de cuntadii iyo inta badan raadiya marka raggii laftigiisa halkan qurbaan waad aragto ragga qurba rag iyo dumarkuba halkan adeega waa la raadiyaa.
suuqaa lagu wada jiraa Suuqaa lagu wada suuqaa la joogaa oo haye marka in badan een, haatan hargeysa waxaa laga furay een, meel ragga iyo haweenkuba ay ka eh, dukaameyn karaan oo haye hilibkii ninkii baa laleeyahay hilibka horuu soo qaad Haye.
dabeedna xaafada keen si awlalkii lagugu magaranaysa kara haye neefka ee dhinacaas jirka igogo-iyo ha marka dhaqankan waxaad moodaa een, een, inta badan haddiiba ay la helo inta badan dad badan waxay ku doodaan haddii la helo goobo een, eh, u cuntami kara ragga iyo haweenkuba inay dee ka adeegi karaan oo kale oo tusaalahaan meherado sida subermarketadan halkan lagu leeyahay oo kale suuqyada Inta- waaweyn inta suuqyada waaweyn intaas laftigeeda ay fursad badan siin karto haweenka laftigeeduna hawl badan ka fudaydin karto marka dhalinyaro een, ayaa meeshaas furatay wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa booqday mid ka mid a dhalinyaradaas oo lagu magacaabo khadar cismaan fadal ayuu la kulmay oo waraysigan la yeeshay runtii een, eh, laba nin baanu hawshan ku gallay eh, nin cabdicasiis cabdilaahi musbaar la yidhaahdo eh, oo aanu saaxiibnahay iyo aniga ayay fikirku naga timi Eh, runtii wakti badan badan bay nagu qaadatay oo la- ugu yaraan laba sano inaan researchkiisa samayno wax dalka ka jiray ma ahayn cilmi baadhis inaanu ku samayno oo derisno bal horta hilibka sidee loo cunaa Eh, runtii laakiin dad baa aada noo caawiyey ay qurba joog ka mid yihiin oo garanaya eh, butcheriska caalamku siday u shaqeeyaan hiliblayaasha caalamku siday u shaqeeyaan oo aanu ka soo waaridnay aqoontii adeegga lama wada lahaa eh, dumarku runtii iyo iyo iyo hablaha guryaha ka shaqeeya loo daayay inay hilibka soo adeegaan laakiin maanta waxaan suuro gelinaynaa in madaxda iyo ganacsatada iyo dhalinyaradu iyagoo baabuurtooda wata ay dukaamada nadiifta sida supermarketkaba ay ugu adeegtaan ay hilibka kasii qaadan karaan hore insha allahu islaantiyo biyihii sii karinaysa ay gurigii ugu tegi doonaan Een, had iyo jeer marka qurbaha la joogaa la yidhaahdaa hilibkaasi intaasoo bilood buu tallaagad ku jiray waxaa loogaya deegaanadeennan eh, hilibka saa kala qalin imika la cunayo muxuu kaga duwan yahay kiinan runtii waa kiiun kawaanka hilibkii saaka lagu qalay un baanu intaa uu kawaan ka soo socdo gaadhi tallaajadaysan kusoo qaadaynaa marka uu soo galo xaruntana intoo shaqaaluhu golofis gashadaan oo dharkii protective gearkii gashadaan bay sida ugu qiimaha badan le international standardka u handhal garaynayaan hilibkii hilib runtii tallaagad ku jiray oonu iibinaynaa ma jiro waxa weeyaan hilib fresha oo un laga ilaaliyey inuu dayacmo oo bakteriya iyo duksigii runtii dul ha- dul hoganayay hilibka laga ilaaliyay in halka lagu kaydinayaana ay nad- eh, nadaafad yeelato oo runtii eh, meel qurux badan oo qofku kusoo hiloobi karo oo hilib uu ka heli karo ay noqoto hilibku waa waxyaabaha ugu baahida badan in daryeel loo sameeyo markaad xidhaan oo kale miyaani taas iyada lafteedu ku keenaynin in- inuu isbedelo hilibka runtii barkadoo sida sheegtay hilibku waa waa product xasaas ah ama very sensitive ah oo u baahan in runtii la ilaaliyo innaguna runtii hilibka waynu dayacnay xaqiiqatan hilibkaynu ilaalinaa waa kaynu dhoofino kaynu cunno maaha Een, annagu waxaanu samaynaynaa adduunka runtii de nidaam baa loo dejiyey een, caafimaadka iyo haynta iyo kaydinta hilibka tii baanu soo soo waaridaynaa aqoon baanu ku hagaynaa in qalabkii loogu talagalay hilibkaasi marka lasoo qalo haddii cidda qalaysaa ay qalabkii loogu talagalay ku qasho cidda soo qaadaysaa tallaajadihii wixii loogu talagalay kusoo qaadaan qofka taabanaya uu golofiska gashan yahay timihiisu xidhan yihiin afkiisu xidhan yahay runtii contaminated ma noqonayo ama ma wasakhoobayo muraayad baa u dhaxaysa hilibkii iyo qofkii iibsanayey ee hilibkiina halkaasuu ku xafiday marka uu yeesho xataa ma taabanayo ilaa gurigiisa uu geeyo dee waa tan loo sii raabgaraynaya backage lagu xidhay loo sii duubayo markaad eegto nidaamkaa soo kordhiseen iyo sidii u shaqaynayo ma waxaa kasoo bilaabaysaa neefkoo nool iyo caafimaadkiisa la baadho kawaanka lasoo baadho mise idinku hilibka marka lasaa laydinku keenunbaa nidaamka marinaysa runtii haddii kawaanka lagu soo qalaya aanay aanay farsamadiisu saxsanayn hilibkaanu noo imanaya anoo khaldamaya waxaanu ku dadaalay inaanu heshiis la gallo shirkadda maandeeq ee hargeysa wax u qasha xeraanu ku leenay kawaanka agtiisa xeradaasaa xoolaha lagu miidhaa oo lagu kaydiya caafimaadkoodana lagu baadha na loogu hayo deetana naloo naloo qalo annagaa soo qaadanoo gaadiidkayga tallaajadaysan u dirana marka intaanu dadaali karno runtii waanu dadaalaa in hilibkaasi u nadiif noqdo dee runtii een, een, waanu dhiirigelinaynaa inay dhalinyar kale kusoo dhiiradaan waayo hargeysa kuma filan Een, waanan u hanaynaynaa qof kastoo businesska soo gala aqoonna waabanu la barbar istaagaynaayo dhaqaalo badan baa nagaga baxay waqti badan baa nagaga baxay inaan research samayno wax ka qorno oo daraasad ka samayno marka waxaanu leenahay dhalinyarada iyo dadka ku dhiira ganacsada waaweyn uma ogolin runtii laakiin dhalinyarada waanu u ogolnay dhalinyaradu dhiiranaanta iyo runtii firfircoonida intay la soo galaan dhaqaalo isku darsadaan ha noo yimaadeen waanu la qaban qaabinaynaa annagu imika waxaanu ku tala jirnaa inaanu dukaamo badan furno oo gaadhsiino daafaha magaalada oo loo dhoweeyo kastamarkii hilibka oo runtii een, uu kastamarku ka adeegto meel u dhow Eh, waxaan soo kordhinay in delivery la samayn karo oo loo geyn karo gurigiisa loogu geyn karo intuu qofku dalabkiisa soo dadkeenu eh, dee magaaleynu noqono runtii dadkana waa ilbaxeen marka qofkii intuu isagoo shaqadiisa ku jira orderkiisa soo gudbisto baa laga shaqaynaya shaqaalaha carbisan baa ka shaqaynaya dabadeetana gurigiisa loogu geynaya alaabtiyo nidaamsan kaasi wuxuu ahaa khadar cismaan fadal oo hargeysa ugu warramayey wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye
qaar ka mid a dhallinyarada magaalada boorama ayaa maalinta jimcaha waxay sameeyaan socod jimicsi ah iyo safar dalbarasho ah oo ay magaalada kaga baxayaan iyagoo koox koox isu raacaya wariyaha v o a ee borama xaashim sheekh cumar good ayaa qaar ka mida dhallinyaradaasi la sheekaystay qaar ka mida dhallinyarada magaalada boorama ayaa bilowday socdaal jimicsi ah in toddobaad walba maalinta jimcaha ay ku tegaan deegaanada buuraleyda ah ee ku xeeran magaalada boorama socdaalkan ayaa waxay dhallinyaradu ka faa'iidaan deegaan barasho iyo dhanka caafimaadka jidhka qiyaas ahaanna waxay socdaan maalintaas ku dhowaad soddon kilomitir haddaba waxaa soo badanaya dhalinta xiisaynaysa socdaalkan waxaan waraystay mid ka mid a dhalinta bilowday waxaanan weydiiyey bal inuu nooga warramo socdaalkooga toddobaadkii ay maalinta jimcaha ugu lugeeyaan deegaanada miyiga ah ee ka baxsan magaalada boorama iyo tirada dhallinyarada socdaalkaasi samaysa magacaygu waa maxamed xuseen xasan oo ka tirsan dhallinyarada lugaysa een, boorama iyo buuraha ku xeeran jimicsigana uga uga baxda waxa aan hawshani soo socotay muddo imika sideed sano oo dhowdhowo ayaan wadnay waxaa hormuud noogu ahaa doctor maxamed daawud qowdhan anagu waxaan ahaa ninkii labaad ee maxamed daawud la bilaabay socodka muddo toddoba bilood oo markaan labadeedu wadnay ayaa ciidanku soo biiray runtii rag badan oo balwad lahaa oo qayli jira baan kaga soo saarnay oo anigu aan ka mid ahaa waxay raggu marayaan iminka tiradoodu labiyo afartan koob iyo afartan maalintaan ugu yarnahay raggaa lugeeya waxay isugu jiraan dhakhaatiir iyo macallimiin iyo niman ka horoobay balwadda fadhi ku dagaalanka insha allahu tacaala faa-iido badan baa ku haynaa lugta oo waxaa ka mid a degaankii iyo dalkii oon baranay een, iyo dalbarasho degaan barasho dalbarasho waxyaabaha noogu cibrada badan leh een aragna waxaa kamid a boormana waxigada dadka ku nool waxaan u qaybinaa saddex qaybood waa dhul cun oo kuwa niista miismiista dhir cun oo kuwa een, dhuxusha guba oo dhirta gubaa iyo dhagax cun oo kuwa dhagaxa jabiya saddexdaa unbay inta badan dadka nawaaxiga boorma ku noolaa u qaybsan yihiin maadaama aad socdaal dhulka ku tagtaan oo dadyowgaa fara badan ee aad tilmaamaysaan aad aragtaan wax wacyigelin ama u samaysaan markaaad la kulantaan Taan dadka reer miyiga ee hareeraha magaalada degan ee qiyaas ahaan soddon kilomitir oo kale u jira labaatan kilomitir u jira toban kilomitir u jira waxyaaba aad kala kulanteense maxaa ka mid a haashim aad iyo aad baad mahadsantahay haa way jirtaa waxaan maalin xasuustaa maalin maalmaha ka mida nin ilaa afar shan geed gubay ayaan la kulanay aniga doctor maxamed daawud qowden dabadeedna insha allah waxaan weydiinay waxa ku kalifay hadday nolo iyo bisha inta uu ka helo wuxuu noo cayimay inuu dee jaadna ku cuno oo jaadkiisa uu ku dabaro wixii soo harin reerkiisa uu siiyo bishiina wax intaa leeg baan ka helaa buu yidhi doctor maxamed daawud qowden kharalaasiya oo nin samafalka jecel wuxuu u ballan qaaday bisha inta ka hesha inuu isagu siiyo dhirtana uu nabadgeliyo ninkii dhowr jeer markuu yimid wuu xishooday balwadiina wuu iska daayey wuuna ka horoobay imika isagaa imika dadka wacyigeliyo yidhahda war nolosheenaa ku xidhan dhirta hala daayo marka kolley way jirtaa wacyigelin badan baa ku jirta socodka iyaga dalbarasho badan baa ku jirta dhiirigelin badan baa ku jirta mar kasta xitaa facebookyada soo dhignaa waxaan leenahay dee meesha dhirtii dhibaata ka gaadhay xitaa qolyahan dhirta maxaa dhirta daaqa la hadalaa oo inay meesha ka daba tagta tagaan aan u sheegnaa dadkana waan ku wacyigelinaa inay dhirta ilaashadaan insha allah waxyaabaha la ii sheegay inaad aragteen waxaa ka mid a raadad hore oo dadkii horaa meelahaad ku aragteen meelaha ka mid a jirtaa meelaha aad tahan qadiimi aan ku aragnay horta buuraha waaweyn oo dhan haddaan kuu sheego waxaa jira buur kastaaba calaamad bay leedahay imika alooboo kale gudwey waxa dhagaxaan dhisan baa fikta ugu saraysan ka jirta sidoo kale buurta la yidhaahdo awrdi la yidhaahdo iyaduna calaamad bay dusheedu leedahay saw calaamad bay leedahay shalaganaadi calaamad bay leedahay waxaa kaloo jira meel buurahan imka inoo dhexeeya xeego maandhowtaan deena waxaa jira raad weyn oo la yidhahdaa iyo haaburka cagti iyo haaburka insha allah waan soo sawirnay sawirkeedaan kutusi doonaa dee aataar qadiimiya meel kasta ku taalla oo cagtaa dadka qaar waxay dhahdaan waa caadiye siraadkii caadiye samuud qaarna waxay dhahdaan cagta iyo haaburka god waxaa jirta dhaa godka balalo la yidhaahdaa jirta isagana insha allah sawirkeedaan kutusi doonaa haashimo raadkaasi aad aragteen ee laydii waa cagta iyo haaburka dherarkiisu intuu leeka dherarkiisu wallaahi dee xusul buu leekaa dherarkiisu xusul buu leegyahay nin nin ugu dheer xusulkii buu leegyahay cag bini aadan lagu tilmaami kara maaha xusul markaa waa mitir oo kale u leegi wadu ugu yaraan nus mitir weeye nusmitir nus mitir weeye cagtaasi nus mitir bay dherarkeedu leeg tahay haddii aan sidaa scientificala u sheegno ballaceeduna dee laba cagood oo la isaga dhigay buu leegyahay dadkiina meesha lugeynaya qof cagtaasi u dhoweyd ma jirta ha sheegin waa intaan sheeg nus mitir oo cid u dhoweyd ma jirto xitaa kala baraysa ma jirto waxaad tilmaamtay in godad iyo calaamado iyo meelo la dhisay aad ku aragteen buuraha korkooga yaa dhisaas leedahay waxaas kolley dadka deegaanka markaa wareysano xilliyadii gumaysigii ayaa calaamadahan la sameeyey baa laydhahdaa ee waqtigii ingiriiska dhulka joogay alabo kaga dhagaxaan dhisano biniaadan sameeyood arka kalasaa jira shallaganaadi gudweyn oo dadkii hore qoday leydhi baa jirta oo malaha daidhoona macdan iyo wax laga qodanaya ma aqaan marka inta badan buuraha waaweyn dushooda aataar baa ku taalla raadad ama calaamado dad hore oo qarniyo hore noolaa ay ka tegeen insha allah socdaalka oo kale goormaad bilowdaan Ee, goormaad se ka soo heetaan socdaalka waxaan bilownaa oon diyaargarownaa labada ugu dambeyn labada iyo bar- barka waan dhaqaaqnaa ugu dambeynna sagaalkaan nimaadnaa sideedda sideed iyo barka sagaalkaan soo haynaa habeenimo marka waxa weeyaan qiyaas ahaan afar saacadood shan saacadood baad lugaynaysaan oo sii lugaynaysaan oo soo lugaynaysaa ugu yaraan shan saacadood baan lugaynaa ilaa lix saacadood way gaadha waqtiyada qaar oon la nasanaynin in yaroo salaada tukanay meenta kala socodin lagu jiro qayb kale oo waraysigan la xidhiidha waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena dambe ee dhallinyarada maanta ee ka baxa idaacadda v o a haashim sheekh cumar good v o a boorama waa hagaaga kaasina wuxuu ahaa waryaheena v o a ee boorama haashin sheekh cumar good haatana dhankii heesaha iyo muusiga codkii macaana ee zahar halgan iyo heestii dhambal
dhibta anoo kula wadaaga dhalishiyo eedahaaga deftuna garku ahaatay dhibta dhibta anoo kula wadaaga dhalishiyo eedahaaga deftuna garku ahaatay digniinta dambaaladaydu aday dhif ku ahaato dhaqaaqa haddaan ku waasho dhaqaaqa haddaan ku waansho digniinta dambaaladaydu aday dhib ku ahaato dhaqaaqa haddaan ku waansho dhaqaaqa haddaan ku waansho markaad dhegaysan waydo dheldheltala ka ahaato duruusa ku dhaafaybay ayaamuhu ku dhigeen markaad dhegaysan wayday dheldheltala ka ahaatay duruusa ku dhaafaybay ayaamuhu ku dhigeen markaad dhegaysan waydo dheldheltala ka ahaato duruusa ku dhaafaybay ayaamuhu ku dhigeen anoo sida dhaayahayga hadiimo ka dhowrayo dabtii rabaguulahaaga anoo anoo sida dhaayahayga hadiimo ka dhowrayo dabtii rabaguulahaaga dhegdhega adeegay markaad idhagaysan weyday dheldheltana ka ahaatay duruusa ku dhaafay way ayaamuhu ku dhigeen markaad idhagaysan weyday dheldheltana ka ahaatay duruusa ku dhaafay way ayaamuhu ku dhigeen markaad idhagaysan weydo dheldheltana ka ahaato duruusa ku dhaafay way ayaamuhu ku dhigeen yaa salaam markaad i dhegeysan weydo dheedheel tala ka ahaato duruuso ku dhaafay bay ayaamuhu kuu dhigeen haye haye marka in la isdhegeystaa may fiican tahay heesta xaggeeda bilowga aana maxay ahayd xagga bilowga aana waxaa ku jiray kelmad yar aada u wanaagsan haye aad soo qaadan jirtay bale xasuus
heestaas dhambaalay ku luuqayso fanaanada sahra halgan haddaynu intaas kaga nimaadno haatanna waa dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey axmed cali sheekh ayay noo hayaa
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha sharci cusub oo la xidhiidha calaamada jaallaha ama huruudda ee la siiyo ciyaaryahanada kubadda cagta marka ay qaladaad sameeyaan ayaa la filayaa in kubadda cagta lagu soo daro sharcigan ayaa haddii la isku raaco waxa uu keeni doonaa in marka ciyaaryahanka la siiyo calaamada jaallaha ah oo daqiiqada ka mid ah ciyaarta garoonka ka baxo taasi oo kooxdiisa yarayn doonta kana dhigi doonta oo keliya toban ciyaaryahan guddiga qaabilsan dhinaca sharciga ee xidhiir kubadda cagta adduunka ee marka magaciisa lasoo gaabin loo yaqaano ifab ayaa arrintan kaga shiri doonaa magaalada london ee dalka ingiriiska bisha maarch ee soo socota haddii la isku raaco tallaabadan ayaa waxaa marka hore lagu tijaabin doonaa ciyaaryahanada da'da yar iyo ciyaaraha aan rasmiga ahayn waxaana haddii si rasmi ah ay tallaabadan u guulaysato ciyaaraha lagu soo dari doonaa labo ama saddex sanno gudahood ciyaaryahanada kubadda cagta ayaa iminka marka ay qaataan calaamada jaallaha garoonka ku sii jira ilaa laga siiyo calaamada guduudan hase yeeshee sharcigan waxa uu keeni doonaa in daqiiqada cayiman oo aan weli la ogeyn waxa ay noqon doonaan uu garoonka ka baxo kadibna dib ugu soo laabto dhinaca kale goolhayaha kooxda kubadda cagta arsenaal beter jag ayaa waxa uu qirtay in guuldarradii kooxdiisa ay habeen hore kala kulantay naadiga watford ay dhaawac xoogan gaarsiisay rajada kooxdaasi ay ka qabto inay ku guulaysato horyaalka brimier liiga kooxda chelsea oo horyaalka hogaaminaysa ayaa barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda liverpool ciyaar ka dhacday garoonka anfield waxaana haddii kooxda arsenal ay badin lahayd ay kooxda chelsea u soo jirsan lahayd lix dhibcood hase yeeshee taasi ma dhicin kooxda watford ayaa waxa ay laba gool ku dhalisay saddex iyo tobankii daqiiqo ee ugu horreeyey ee ciyaarta inkastoo kooxda arsenal ay gool kala dhalisay haddana waxaa ciyaartaasi looga adkaaday laba gool iyo gool garoonkeeda emirates taasi oo keentay in iminka ay u jirto kooxda chelsea sagaal dhibcood ugu dambayntiina weeryahanka kooxda liverpool roberto firminio ayaa waxaa lagu ganaaxay labaatan kun oo geni islamarkaana laga mamnuucay inuu wado gaari muddo hal sano ah kadib markii uu qirtay in isaga oo cabsan uu gaari waday markii shalay uu soo istaagay maxkamadda magaalada liverpool weeryahankani ayaa waxaa dacwado la xidhiidha in uu gaariga ku waday isaga oo cabsan lagu soo oogay habeenkii ka horreeyey ciidda krismaska markaasi oo lagu qabtay magaalada liverpool ferminio ayaa kulankii maxkamadda kadib waxa uu yidhi waxaan u cudur daaranayaa anigoo aan waxba la harin kooxdayda macallinkayga ciyaartooydayda iyo sidoo kale taageerayaasha kooxda liverpool waxaana ka xumahay qaladka aan sameeyey iyo xaaladda xun ee aan u horseeday xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo dhinaca ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey noo hayay haatanna dhinacii heesa haddaan mar kale ku jaleecno heesuu farsamo yaqaanku inoo soo qabtay waa heestaa xamsa xamda queen
anigoo lilaahiya lilaahiya oo jecel lamaaniyo dhalayhimiladeeni Ruux kale u leexdo, dhalayhimiladeeni, dhalayhimiladeeni. Anuu dhibintii caashiqalii baan ka gaadhaye adna laa cabbeenta kalluu loo hasiidee anuu dhibintii caashiqalii baan ka gaadhaye adna lahaa cabbeenta kalluu loo hasiideye Anu laabta ku culay laabtayda oo jecel luriyoociyo inaan cadhag ku laasimin adiga iska laba dhacay Anu laabta ku culay laabtayda oo jecel luriyoociyo inaan cadhag ku laasimin adiga iska laba dhacay laba noqoshadaaduna adiga ilogoyo ugu tahay luriyooci
anoo libinta caashaqa libinka gaaray adna laaca beenta ah kalulo kalulo oo ha sii dayn codkii macaana ee xamdikuwiin ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeena dhallinyada duhurnimo ismaaciil xuseen farjar ibraahim xasan daandure ayaan idinla socodsiinayay intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
adna lahaa cabbeenta kalluu loo hasiidee anuu dhibintii caashaqalii baan ka gaadhaye adna lahaa cabbeenta